sugi maayo baarlamaanka federaalka labadiisa aqal ma sugi doono ilaa la gaaro kabacda la fiiriyo suurtagal ma tahay doorashada ha iyo maya hadda aan bilaabaynaa waxaan idinka rabaa gudiyo inaad gadaalgadaal usoo xisaabtantaan kasoo bilaaba reedowreedow usoo xisaabiya suurtagal ma tahay arrimaha la iska doonaya inaan hirgelin karno haddii maya ay tahay walaalyaalo hadda ii sheeg hadda sanadkan dhexdiisa noo sheega barlamaankan geynaya wakhtiga xilhaynta barlamaankan dheerayna ilaa ay ka suurtagasho hal qof iyo hal ma yeelayno jawaari waxaad rabtaa inaad cumri dheeraysataan maya cumri dheerays maa arrin qaran waay maaha xildhibaanada meesha inay joogaan waxaan rabnaa haddii shan sano ay ku suurtoogaysa hadda noo sheega hadday lix sano ku suurtoogaysa hadda noo sheega ama doorasho dadban kale u noqonaynaa shacbigaanan been u sheegin haddeertan ha la xisaabiyo maxaa suurtagal ah si yani maxaa loo baahan yahay arrimaha loo baahan in la qabto in lasla meerdhigo la diyaariyo ay loo baahan yahay haddeer ha la sheego imise muddaa loo baahan yahay road mapka lagu soconayo wakhti walba meeshii la qabanayo noogu soo sameeyo shintiris noo horkeena shacbi waa loo sheegaa barlamaan ay leeyihiin aqal sari aqal shacbi ay leeyihiin way ka doodayaan shacbigaa meeshuu rabo dhiganaa cid aan kaga haybadaysanayno male laakiin hadda aan ka hadalno gooray marata sanad ka dhiman tahay dhowr bilood ka dhiman tahay ma doonayno in doodda ay bilaabato ka bacdi far isku fiiqid iyo eed eed la bilaabo ma yeeli